tahay askari ka tirsan ciidamada booliiska dalka kanada ayaa tuulada ceel saalax ee gobolka mudug oo ku taala mudug waxa uu ku dhashay halkaasi uu ka hirgeliyey iskuul ay dhigtaan boqolaal ardaya oo danyara warbixinta ku saabsan amuurtaasi waxaa soo diray wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjeed
goobta waxbarasho ay hirgeliyeen maxamuud iyo saaxiibadiis ayaa lagu magacaabaa rajo waxaana dhigataa ilaa siddeed boqol oo arday kuwaasoo badankood laga keenay miyiga islamarkaana aysan waalidkood awoodin dhaqaalaha waxbarashada waxayna ku dhalatay arrinkan markii uu arkay in weli deegaanada miyiga iyo magaalooyinka yaryar aysan helin goobo waxbarasho oo lacag la-aanah
alxamdulilah iskuulka waxaa aasaasay nin qurbaha jooga oo soomaaliyeed oo bursaalax ku dhashay geedahan borsaalax oo sooda ku dhashay maantana jooga canada booliis canadiyan ah iskuulka fikradda asaga lahay in ummadda ay ka faa'iidaysata waxbarashada balaashka ay ku helaan si uu jahliga u baabi'iyo darteed buu fikradda la imaaday si ay dadkeena u gaaraan ummadaha kale aqoontooda iyo waxbarashadooda meeshay heerka gaarsan tahay inay gaarto ninka iyo tiim kale tiim shaaf la yidhaahda oo qurbaha joogo baa iskuulka gacanta ku haya
maxamuud waxa uu ii sheegay in iyagoo xaalado adag ku shaqaynaya ay haddana ka fakeraan sidii dhallinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho toosa islamarkaasina ay dhaqaale arrintaasi ku bixin lahaayeen maxamuud waxaan jeclaan lahaa adigoo canada jooga inaad warbixin naga siiso duruufaha adag iyo soomaalidiina ku dhaqan dalkaas canada gacanta aad siisaan caruurtan maanta aan la joogay waxbarashada tooska ay helaya sidoo kaleetana fursado kala duwan ay heleen dhalinyaro badan oo miyiga ka yimid walaalkay nuux waan ku salaamaya marka ugu horreysa aad baan ugu mahadsanahay inaa maantay iskuulkii somaali hope academy iskuulka rajo dugsiga hoose dhexe ee rajo magaalada bursaalax ku yaalla inaad joogtid saan kugu sheegay walaalkiis horeyba iskuulkan asaaskiisii iyo lacag aruurkiisa wuxuu bilowday kii waxaan furnay markaan furaynay waxaa dhiganaysay sagaashan iyo saddex ardo alxamdulilah maanta oo aan joognana waxaa dhigtay siddeed boqol afartan iyo shan oo wiilal iyo gabdhaba isku jira marka iskuulkan runtii runtii uu u shaqeeya ama ama caawiya oo lagu talagalay aqoonta dadka danyarta ah iyo gabdhahaba iyo dadka deegaanka degan oo dhan dadka deegaanka degan oo dhan waa iskuul aad looga faa'iidaystay waxbarashaduna hadda waa shayga keliya oo looga bixi karo dhibaatooyinka badan oo lagu jiro soomaaliya maantay khaasatan markaad fiirisid dadka degan rural communitieska ama tuulooyinka yar aad iyo aad bay u dibdhaceen taasna waxaa keenaysa waxyaabihii samafalka ahaa oo dhan ama waxyaabihi dhan oo la samaynayey oo laga samaynayo magaalooyinka waaweyn say u badan tahay
waxay ka geystaan dhismaha iskuolka dhismihiisa baahiyaha dhan ee ardadaasayta sida ardada aqoomaha camal ama dadkaa laga tiri badan yahay ama dadkaa iska danyarta ah wixii wax ku baran lahaayeen agabkii haddii ay noqoto kuraastii haddii ay noqoto buuqukii hadday noqoto qalamkii haddii ay noqoto uniformkii dadka oon iska bixini karin in la siiyo sidoo kale maadaama oo ardaday aan lacag iskuol fee aan laga qaadaynin waxaa kaloo oo awooddooda ay saaraan in ay macalimiinta salarigooda inay bixiyaan wax walba oo iskoolka looga baahan yahay ee waxbarashadiisa ku saabsanna ayaga xamilay oo ay dushooda saaran tahay hor intaan iskuulka aan la dhisin aan la asaasin iskuulla kale ay dhigan jireen waa bixin waayey waxbarashadoodii waan bixin waayey waan ka adkaan waayey waa laygu soo ceerin jiray saagsaag bay iska ahaayeen ardadu markii maalinba iskuulka intixaamada ay galayaan sanadka ciyaalka ilmaha waad garanaysa ciyaalka waxaa la odhan jiray odan soo qaata lacagtii keen bilaha marka ilmuhu intixaanka gelin baa layga soo ceelin jiray guriga markay fadhiyaan ama maanta ka dhacdiyo kale macallin kala cusub baa imaanaya waan baryayaa uu geynayaa ilmahaygu ilaa koowaad ilaa saddexaad shan sano u dhexeeya lix sano iskuulkan markii la dhisay oo naloo dhisay alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baan horta ugu bishaaraysanay carruurtada iskuulkaana ku soo xareeyay ardayda halkan wax ka barata qaybtood waxa ay ka waxbarasho wanaagsan yihiin ardayda ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee deegaanada puntland nuux muuse birjeeb v o a bursaal